أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegeystayaal saako waa subax axada taariikhda hijiradana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah munaasabadii loogu kala qaadayay laba ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee hoosaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay safaaradda uu maamulka ashaadaldirirka ee isku magacaabay somalilan uu ka furtay magaalada barakeysan ee alqudus ee yuhuudda xoogga ku haysato mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa taageero u muujiyey maamulka sahayuuniyadda yuhuudda bulshada ku kala dhaqan degmooyinka ceelbuur iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo gedo ayaa goobo fagaarayaala ku daawaday filimka cusub ee muwasadalka taa'ib ee hadiyada ciiduladxa yuhuudda ayaa duqeymo ay dad ku dhinteen ka fulisay koonfurta dalka lubnaan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saak ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran munaasabadii loogu kala qaadayay laba ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee hoosaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen saadaq muumin munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo diya lagu kala qaaday laba jifo oo ka tirsan beesha baadicadde iyo beesha saddex cumarow kuwaasi oo dirar ku dhex martay tuulooyinka hoostaga deegaanka jalalaqsi isaga dilay dad u dhashay labada jufo ee kale ah subeer baadicadde afar raaxoy saddex cumarow afar ruux oo ay iska dileen labada jufo ayay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u xukuntay diyo waxaana labada jufo ay ku heshiiyeen in diyada ay ku bixiyaan saddex fadhi oo kala duwan ugu horreyn heshiiskan waxaa ka hadlay naqiib macalin yuusuf oo ah naqiibka beesha baadicadde iyo naqiib cabdirashiid oo ah naqiibka saddex cumarow iyagoona bogaadiyey sida wanaagsan oo ay wax u socdaan iyo in ay u soo gabagabowday wejiga koowaad ee diyo kala qaadashada maanta ay taariikhdu tahay labaatan iyo laba bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya waxaan joognaa muxaafadada degmada jalalaqsi waxaanan u fadhinaa walaayada islaamiga muxaafadada iyo noqobada muxuu ahaa beesha saddex cumarow iyo reer baadicadda oo ay hor socdaan noqobadoodii anigoo ah macalin yuusuf macalin cabdi muuse kana tarjumaya insha allahu tacaala beesha reer baadicadda khaasatan jufada walaalaheen subayr iyo walaalaheen saddex cumarow taariikhdaasi aan kor ku soo xusay waxaan u fadhinaa heshiis hore loo galay oo ah xuquuq laysku lahaa oo dhiig in la kala wareejiyo waxaana goobjoog ah nabadoonka beesha afar raaxooy iyo nabadoonka beesha subayr insha allahu tacaala iyo owliyaa u demkii xaqaa lahaa wax alla wixii lagu heshiiyey iyo qaababka loo heshiiyeyna insha allahu tacaala waxaa si wanaagsan u sharxi doona nabadoonada waxaan kusoo gabagabaynaa arrinkaas asiga ah faahfaahintiisa iyo sidii u dhici doontana aad kaboga doontaan inuu ku dhammaaday sidii looga talagalay iyo siduu heshiiska u dhacay waxaana si gaar usii hadli doono dadkii xuquuqda lahaa qaarkood oo ay ka mid yihiin owliyaa u demyadii insha allahu tacaala hadalka ayuu ka mid yahay iyo qaabka wax loo qaatay insha allahu tacaala xaalka saas ayuu u dhici doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciin calaa amuuri dunya wadiin wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan u fadhinnaa walaalaheen jufada subeer la yidhaahdo iyo jufada afar raaxooy dhibkayga dhex dhacay inaan meesha aan ku kala wareejinno diyadii ay kala lahaayeen insha allahu tacaala anigoo ah naqiib saddex cumarow meeshaan waxaan goobjoog kaga nahay in xuquuqdaas la wareejiyo labadii jufo dhibibkii kala galeen wixii faahfaahin ah nabadoonnada ayaa bixi doona waxaan markhaati ka nahay inay si wanaagsan isu soo qaabileen walaayada degmada jaalalaqsi gogasha noo fidhis isugu imaannay insha allahu tacaala haddana wanaag aan ku kala tegi doonno dhanka kale dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay ehelkoodana la dilay oo kulanka qayb ka ahaa ayaa caddeeyey in lagu wareejiyey xaqii ay lahaayeen waxaan meeshaan ku kala qaadanaynaa lacagihii maanta meesha aan ku ballannay oo walaayada ay ogeed nuqubada ninka saas ogaay ayaan caawa ku kala wareegaynaa meeshaan fayskeedii koobaad ayaan caawada meeshaan ku kala wareegaynaa annigoo ah beesha zubayr waxaan ku lahayn meesha waa ku kala wareegnay waxaan qaatay anigoo beesha zubayr ah afartan iyo kow kun aan qaatay walaalahay iyaguna waxay lahayn waasii falilah alxamdu ilahi baa mahadda iskale iyo dadkii soo qalqaali waxaan ku wareejiyey owlaawdamkii nimankii dhiiga lahaay ayaan ku wareejiyey ilahi baa mahaddaasna iskale waa noo suurtay wax badan waa la soo maray fayska koobaad oo annaga nagula wareejiyo afartan iyo kowda kun eh afartan iyo kowdaas kun xuquuq guuda aheeda hanti burburtiyaa ka mid aheeday diyaa ka mid aheeday marka qaybtii diyada aheeday awliyaa u damkii labay ahaayeen mid kaste markii howlihii guud isku dhuftay saddex qayb loo qaybiyey saddex faysaan ku ballannay saddexdii faysadii u kala bixiysaan u kala bixinaynaa awliyaa u damka mid kasta waxaan ku wareejinay ku wareejinay toban iyo lix kun iyo lix boqol toban iyo sagaal doolar ah calaa qof lagu wareejiyey inta soo hartayna hantidii burburtay ayaa lagu bixi doonaa annagaana ugu mas-uula dadkii iska lahay wabilaahi towfiiq annagu waxayna saasaan ku dhammaadeen ilaah baa mahad iskale waxaan aan ku nimid labada beelood oo subeer iyo afarraaxooy ee dhibkii ka dhacay iyo diyadii oon kala qaadanayni waxaan qaatay afarraaxooy qaadatay soddon iyo kow kun gacantaan ku haystaa soddon kow kun baa lahaa waxaa jira marka dhib ooliyaa dembi ah oo gabar ah oo sideed kun sideed kun saddex boqol soddon iyo saddex ah baa ku wareejiyey wixii kaloo macnaha oo ka korreeyana diyaar baanu u nahay kii koowaad waa noo dhammaatay waa ku kala baxnay mid ka labaadna ilaahay hana geersiiyo haddana wixii macnaha ninka oo lagu wareejinayna waa cabda caalim buuru ninka la yidhahdo oo hantida ku wareejiyey bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah waxaan ka mid ahay dadkii odayaashooda la dilay waxaan meeshaan caawa ku qaatay lacagihii diyada qayb ka mid ah faysaladii koowaad toban iyo lix kun lix boqol toban iyo sagaal doolar alxamdulilah walaayada iyo naqiibyaalka iyo nabadooyaalka iyo odayaasha way wada mahadsan yihiin jasaaka allahu khayr alxamdulilah waxaan ahay dadkii owlaadamka ah oo aabbood aas dhintay anoo maxamed xasan muuse ah waxaan meesha u imaanay alxamdulilah diyadii aabbahay inaan qaato waxaa laiigu wareejiyo oon qaatay toban iyo lix kun lix boqol toban iyo sagaal doolar alxamdulilah aad bay u mahadsiyiin dadkii ka shaqeeyey walaayada iyo islaamkii ka shaqeeyey anigoo ah muuse xasan xaaji u wakiil ah cabdi caalin buurow ugu wakiila gabartiisii dhimata raxiimi cabdi caalin lacagtii diyo oo lagu kala qaadanayay degmada show lacagtaas ayaan ugu wakiil ahay inaan u qaaday cabdi caalin buurow lacag sideed kun saddex boqol soddon iyo saddex dhibac saddex lacagtaas aan u qaaday fayskii koowaad oo lagu kala qaatay lacagtaas diyada ah maxaan ka caddaynayaa halkan inaan ninkaa lacagtaa u haayo aniga muuse xase xaaji ah lacagtaas uun ka wakiil ahay lacagtaasna aan u haayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabaa'ilada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa marka ay xurguf dhex marto waxa ay u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah iyagoona ku kala baxa shareecada islaamka mahadsanid saadaq mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay safaaradda uu maamulka ashaaradirirka isku magacaabay somalilan uu ka furtay magaalada barakeysan el qudus ay xooga ku haysto yuhuudda isagoo kelimadan ka jeedinaya sheekh maxamed kaariye oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada hargeysa salaadii jimcaha kadib waxa uu si kul uga hadlay go'aankii cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha maamulka ashaaradirirka ee somalilan uu magaalada barakeysan alqudus uga furtay safaaradda qibladii nebi maxamed baa siyaasad gashay waar waa diin baanu leenahy waa caqiidaanu leenahy waa sharci baanu leenahay kii ka xanaaqaya ha ka xanaaqo kii ka cadhoonaya ha ka cadhoodo annaga waxaa noo muhima inaanu ilaahayaga aanu la kulmi dooneenno oofsan doono inaanu isaga raaligelino shareecadeeda iyo diinteeda islaamnimada ilaahay nagu aaminayna inaanu been ka sheegna ma doonno wixii dhacaya ha ka dhacaan wallaahi haddii kurkaana lagu goynayo haddii diyaaradaha danoonka israa'iiliyiintu hargeysa gudahoog nagu dilayaan lan nuqayir wala nubadir bedeli mayno mowqifka shareecada iyo diinta iyo caqiidadu aynoo yeelinayso waayo maanta waa adduunyo birina waa aakhiro adduunyada la wada joogi maayo marka ninka doobinaya ee ku hanjabaya gacan biraan ku qabanaya ciddii iga soo hor jeysataa waxaan leenahay ma laga yaabo in gacantaa birta adiga lagugu qabto intaanad dadka kale aanad ku qaban ma laga yaabaa intaanad gacantaa birta cidna ku qaban aad ugu hanjabayso in geeridu ay kaaga soo horayso ma laga yaabaa ha lagu cibro qaado dawaaqiiddii adduunkan ka dibboodhinaysay ee wax xidhay ee wax dishay ee waxay doonto samaysay kacaankii ha lagu iyo madaxdiisii ha lagu cibro qaado qadaafi ha lagu cibro qaato iyo kuwii labadkaa faraha badnaa waxa weeyaan quds annaga diin bay noo tahay caqiiday noo tahay noloshayada ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa naftayada ayaa ka rakhiisan alquds walmasjid alaqsa wax kastoo nagu qaaliyo waan u hurinaa meeshii nebigu sharaftahay maamuuskaa uu ku helayna sala allahu calayh wasalam marna uga talaasuli mayno yahuudi ugama talaasulinayno hadalka sheekh maxamed kaariye ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan maamulka ashaadadirarka ee somalilan uu ku dhawaaqay in safaarad uu ka furtay magaalada barakeysan el qudus isagoo dhanka kale u hanjabay cid kasta oo ka hadasha qadiyadaasi mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa taageer u muujiyey maamulka sahyuuniyadda yahuuda walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya iyadoo qayb ka ah gabadhacleenta siyaasadeed ee ay dhex muquurinayso kooxda ridada soomaaliya ayay mar kale taageero diblomaasiyadeed u muujisay maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta reer filistiin jibriil ibraahim cabdulle oo ah safiirka kooxda ridada u qaabilsan waddanka kenya ayaa magaalada nairobi kula kulmay safiirka sahyuuniyadda yahuudda ee dalka kenya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay safiirka kooxda ridada oo la taagan safiirka yahuudda isagoo u muujinayay taageero diblomaasiyadeed kulankan oo ka dhacay nairobi ayaa bannaanka soo dhigay sida madaxda kooxda ridada ay u garab taagan yihiin yahuudda balse cambaarinta dhanka afkaha ay u jeediyaan xiriirka dhexmaray maamulka ashhadalla dirirka somalilan iyo midka sahyuneeda tallaabadan uu diblomaasigan ka tirsan kooxda ridada ku taageeray yahuudda ayaa si weyn layskula dhex marayay baraha bulshada iyadoona shacabka soomaalidu ay ku tilmaameen khayaano weyn isbuucii lasoo dhaafay xasan gurgurta oo muqdisho ka hadlayay ayaa dhaleeceeyey xiriirka maamulka somalilan iyo midka yahuudda waxaana muuqata in mawaaqifta murtadiinta ay yihiin kuwa isburinaya maalinba maalinta ka dambeysa mahadsanid cabdulqani bulshada ku kala dhaqan degmooyinka ceelbuur iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo geda ayaa goobo fagaarayaala ku daawaday filimka cusub muasasada alkataayib ee hadiyadda ciiduladxa aan ku horumarno magaalada ceelbuur iyo walaalkeen marwaan maxamed
waa kana mujaahidiintii laga furay xabsigii boosaaso
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo fagaaro ku yaalla ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan ay ku daawadeen filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah kaas oo lagu soo bandhigay weerarka ay mujaahidiintu u qaadeen xabsiga sharta iyo fidnada ee lagu dhibaateeyo muslimiinta ee magaalada boosaaso muuqaalkan oo ciwaankiisu ahaa fukulcaaniya ayaa ahaa mid daawashadiisa xiiso u lahaa bulshada kaasoo noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta daawashada muuqaalka kadib bulshada ceelbuur oo idaacadda islaamiga andalus la hadlay ayaa sheegay waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen filimka iyo inay ku laabqabowsadeen muuqaalka runtii waxaan aad ugu faraxsannahay walaalaha laga soo furtay xabsiga farxadda haysay iyo kuwii soo furtay say u faraxsanaayeen ummaddu marka waxaa la rabaa inay ku cibro qaadato waxaad ogaataan ummaddu waa haljasin waad u jeeddaan walaalaha ku galay iqtixaamka xabsiga derbida uga booday wax kaloo muraada dan kale ayagoon lahayn inay walaalahood soo furtaan oo xabsigaas lagu tacdiibinaya ay ka soo baxaan ay xornimadoodu dib u helaan sidaas ayay waxay naftooda u hureen oo qaar ugu shahiida qaarna ugu dhaawacmay qaarna ugu dhibaatooda sidaas darteed ayay u soo baxeen ilaahay ayaana ku guulaysiiya ilaahay ayaan u mahad celinaynaa ilaahayow rabbiyow adaa weyn ilaahu adaa weyn allaahu akbar allaahu akbar
Tonight we are ready to fight the enemy of Islam wherever they stay. If they stay Somali or another country. waxaan leenahay hadday toban galbood gaadho iyo hadday boqol guyaal dhaafto in jihaadku weli geedi yahay geliya laabtiinna
walaalaha muslimiinta ee ku xiray xabsigaas ee laga soo furtay aad iyo aad buu noo farxad geliyey annagana cawada aad iyo aad buu noo farxad geliyey waayo waan dareemi karnaa qaabka iyo juhdiga tadxiyada loo bixiyey haddana ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka watacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa muslimiinta meel kastay joogto in ilaahay soo fakiyo culaysyada haystan ilaah uu ka dulqaado walaalaha muslimiinta ee falastiin iyo ku dhibaataysanna ilahay dorta cadawinka dulqaado intaas baan weydiisanaynaa أحمد الشوقي باجري مكتهي ففي القتلى للأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم عتق filankan waa filan cajiiba waay maasha allah filan aan weliga naga aragnoo kale maahan Ma- maxaabiista ilaahay soo fakiyay aan mahad uga haynaa waxaa waaye filankaa midna cajab geliyey dadka naga dhan oo muslimiina qeyro iyo ku abuuray waaye farxad Marka, walaalihii soo filankaas maaragtay soo diyaariyana ilaahay maaragtay ajri xasano warkadhasa siiyo annagana kuwii maaragtay meeshaasoo kale furta ilaahay ha naga dhigo filanka marka filan cajiiba oo aad ugu begna waaye filanka maasha allah alxamdulilah muslimiinta qalbigooda iyo qulubtooda way ku qaboobsadeen wayna ku farxeen ninkii hadda maanta meel kale kusii jeedi lahayn hadduu filankan daawado qalbigiisa waa soo dabcayaa annagna waan ka farxsanaa insha allah maxaabiista lasoo furtay qaluubtaysa ugu farxa inaa hadda xadanimadan lasoo furtay horta ugu farxa caawa markan daanta wallahi ilana iga timid anoo ilmayna arkay oo se farxadda iyo nimankan oo socona oo iika oo eh, xabsiga ku jira aniga xabsi waan soo maray xabsiga puntland aniga waan soo maray xabsiga xabsiga- xabsiga shartiis laakiin alxamdulilah muslimiinta ilaahay inta kasoo deeyay oo gacanta eh, mujaahidiinta u sabab ahay alxamdulilah lana ilaahay allah baa mahadda iskale subxaanahu wa tacaala noo soo deeyey maxaabiistii muslimiinta ahayd ee rag iyo dumarba lahayd ee halkaas cadowgu uu ku gumaadayey walaalihii soo fakiyey ilaahay sababkooda oo uu ku soo fakiyana waxaan leeyahay jasaakum allaahu khayran waxaad soo noolayseen sunno waxaad soo noolayseen xadiidkii nabiga sal allahu aleyh wasalam ee ahay asrada in la soo deeyo Ee, runtii marka aniga markaa macaawo fiiriyey waa warka dhanba waa iga soo foqilaa waa aad baan ula qiirooday sababto ay tahay raggu dhibaatada ay marayaan dhagaxa iyo buuraha iyo meesha rafaadka la marayo yacni maxaabiista muslimiinta qaabka cadowga ula dhaqmayo runtii qofkii qiiro leh waxyaabo oo qalbigiisa uu la gubto ayaa meeshaas ka soo muuqanayay Ee, raggii hadda soo furtana ilaahay ha sugo intii la soo furtana ayagana ilaahay jihaadkooda ha u sii barakeeyo Eh, bismillahi raxmaan raxiim kumaanta ka fiilsanay magaalada halbur filimkii harakada muasas alakamaha ka saartay oo maxaabiistii iyo lagu waramaay nabiga caleyh salaa salaam niyan dardarmi maxaabiista fardowsha iyo qiim weyn lata dii nabiga caleyh salaa salaam lahay fakul aan isu ka sheegaybo haddee mujaahidiintan walaay u surinyiino markas integayno dhiigshoon horaan walaalashon ha badbaadiyaan sharada islaamka mar diinta la kukum guud ahaan dalka la kukum intaasoo marka filim eed qiimaan leho qaabka leenfeersadii iyo bulshadii filim eed eed leen sugahay marka dee shucuurtan on maabkooba kor nabadii walaalkaanu laha badbaadiyey muslimiintii guud ahaan laha badbaadiyey ummadan la tusay inama dadkantad gaale eyin walayo inteegayiin oo suriyeen inta maran diinta burburiyaan muslimiinta maran raayda meesha ka dheelan intaas marka safayla maran ka faraxsan waan hadho waayana insha Allah taala ma balana waan hadho waada dadka muslimiinta si laak furada faday oo de laak naga faday maran raay xurido in la kidada inta san dardarman salaam alaykum wa rahmatullahi annagoo ku jirno ayaamaheenii farxadda ciid al-adxaa ayaa caawada alkitaab waxay noo daartay filim xiiso badan oo marna murug noo ahaa marna farxad noo ahaa heesashada ay gaalada heestaan walaalaheen muslimiinta ah ee maxaabiista ugu jiraan muruga ayay noo ahayd waxaana farxad noo ahaa furashada ay mujaahidiinta soo furteen walaalahaana- walaalaheena mujaahidiintana waxaan leeyahay gacantiina kor ahaato allah idin guuleeyo
cawada halkan waxaan ku fiirsanay filim aad iyo aad u xiiso badan dadka muslimiinta ah lagu dhibaataynayo ayaa halka ku aragnay waxaa leena dadka muslimiinta ah oo gaalada dhibaataynayaan safra oo sugnaada cadowgana la sabartama ayakaba baadil ay ku safrayaan adinka ayaa ka mudan inaad sabartaan waxaan halka fariimka lagu dirayaa dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa inaad jihaadka soo haleeshiin oo cadowga dalkeena kusoo duulay aad ka difaacdin dalka wana gargaartiin dadka mudlumiinta ah oo muslimiinta ah oo cawda- cadowga xabsiyaasha ku dhibaatay isdaarkii mu'asasada al-kataa'ib ay ku soo bandhigtay khaswadii fukulcaaniya ee lagu jebiyey xabsiga boosaaso ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis muslimiin ah ayaa muujinaya sida mujaahidiinta ay ugu heelan yihiin sidii xabsiyada cadowga looga soo saari lahaa muslimiinta dulmana ay u jaabaysan cadowga islaamka mahadsanid marwaan markan iyo daabashada filimka ee magaalada celcadde iyo walaalkeen casaam carafaad allahu akbar ragga mujaahidiinta ahaa waxay u qaybinayaan maxaabiistii xabsida laga soo sii daayey hubkii meesha laga soo qaniimaystay ayay u qaybinayaan insha allahu tacaala raggaasna inay ayaga hadda furunta galaan aad iyo aad loogu qalqaalinahayaa insha allahu tacaala ilahay waa ku mahadsan allahu akbar allahu akbar
halkani waa fagaaraha ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga iyadoona maalmahan aan ku guda jirnay damaashaadka ciidul adxa almubaarak ayaa waxaa xalay halkan lagu daawaday filimkii hadiyadda ciidda ee ugu tala gashay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa filim aad u xiiso badan waxaana halkan soo buuxdhaafiya dadweyne aad u fara badan oo iskugu jiro rag dumar caruur iyo cirole filimkan oo xumbaarsanaa macluumaad fara badan ayaa ka duwanaa aflaamtii hore ay soo bandhigi jirtay mu'asasada alkataa'ib waxaana halkan soo buuxdhaafiyey bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo intuu socday daawashada filimka ayaanu waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andulus la dhex qaadnay qaar ka mida bulshada u soo daawashatay filimka waxayna naga warrameen macluumaadka uu xumbaarsanaa filimka iyo waxyaabay ay ku arkeen caawa walaahi filinka aad iyo aad buu qiimo badnaa filinka mar murugu lahaa mar farxad buu leeyahay mujaahidiinta oo ka soo furtay niman dhallinyara oo xabsiga ku jiro ayay ka soo furteen marka hadda boosaaso ayaan daawanaynaa hadda u dambayso filinka marka walaahi waxaa moodaa haddana mujaahidiinta aad iyo aad meel walbay joogaan waxaan leeyahay cadowga ha lala dagaalamo ha loo sabro insha allahu tacaala ayaan leeyahay gaalo waa jabtay biidni illaahi tacaala inta dhimanna waa israacin doonaa hadduu ilaahay nagaata insha allah
waan ku dhowahay idaacadda islaamiga andalus aw waxaan ku daawanay aflaam kala duwan oo ugu horeyso barnaamijka hadda soo saarisay muasasada alkataa'ib magaciisu ahaa fakulcaani waxaan ku aragnay filimkan waxyaabo fara badan aanan dunida aanan ku arkin waxayna kuu muujisanaysaa muasasada alkataa'ib inay door muhiim ay ka ciyaarayso siyaasadeedka iyo takhdiidka ay ku wajahayso cadowgeeda ay ku wajahayso haliyada mujaahidiinta waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo dadaalkiina sii wada maxaa yeelay waajib ka mid a waajibaadka ilaahay ayaad gudanaysaan qodobka labaad oo ani halkan aan kasoo jeedinay waxaa weye salaan aan u dirayo bahda idaacadda islaamiga andalus maxaa yeelay waa ayadana iclaankay ka tirsantaa waxay dowr muhiim ah ka ciyaareysaa iclaamka iyo siyaasaadka dunidan waxaana in leenahay sii wada dadaalkiina
ugu horeyn kusoo dhow idaacadda islaamiga ah ee alandalus marka hore caawa filimka halka aa ku daawateen waa ku dhowa idaacadda alandalus baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waxa aan daawanay runtii wax ma ahan aan ku tilmaami karno shucuurtanada iyo dareenkanaga waxaan ku tilmaami karna ma ahan waa aaya min aayaatillaahi jala jalaaluhu weeyo ma runtii kelimo u dhiganto oo aan ku cabirno oon ku sheegno garan mayna wax caawa meeshaan ka muuqda haddaan laba qodob un ka idhaahdo fiilinka wuxuu ahaa qodub farxadeed iyo dhiirigelin isxambaarsan iyo qodob naxdineed iyo calowyo isxambaarsan haddaankan hore ku hormaro soo bandhigidda shuhadada mujaahidiinta iyo la sabartanka cadowgu waxa uu ahaa dhiirigelin iyo farxad isxambaarsan iyo weliba soo daynta maxaabiista xabsiyada iyo tacdiibka ka dhacayo iyo dulliga ku haysta muslimiinta markaynu fiirinona wuxuu ahaa naxdin iyo caloolyow isxambaarsan filinka aynu daamaynayna ahamiyaddii aniga iga muuqtay waa uxambaarsanaa waxay ahayd in uu muslimiinta u ahaa fariin u caddaynayso in noloshu ay ka wanaagsan tahay geerida asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maasha allah shucuurtay waa kacsantahay aad aad ayaan usoo dhaweynaya barnaamijka waxaan daawanay filin aad u cajiib badan oo maxay ahaydee horeyna murugo ka lahaa gadaalna farxad ka lahaa yaan daawanay ani xaqiiqadii markii u horreysay waan ooyey gabadha markii la sheegaayo yacni ay gaalada garabka qaqabsanayso oo xabsiga lagu celcelinayo waan ooyey marka dambena aad baan u farxay haddartaan farxaddeeda lama soo koobi karo alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay baa mahad iska leh waxyaabihii aan aad uga farxay waxaa ka mid ahaa dadka oo maxay ahayd maxaabiista la soo daaya wiilasha mujaahidiinta aad isugu rooraya xabadaha aad lasugu maxay laisku soo dhaweynaya ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa walaalaha maxay ahayd intaasoo buuraya intaasoo dhagaxyaha ka hoobanayo oo haddana maxay ahayd saas usoo badbaadiyey wiilasha walaalahooda oo xabsiyada maxay ahayd lagu jabeeyey ayaa ka mid ahayd alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan leenahay geesiyaal geesiyaal baan leenahay idinsoo badbaadin doono samraan leeyahay maxay ahayde sabartama jaalashaad ku jirtaan ku sabartama ku xisaabtama inay idinka dambeeyaan wiilal mujaahidiin iyo dad muslimiin oo idinsoo badbaadin doono insha allah mujaahidiintana waxaan leeyahay ha ka daalina dadaalka sii lama laaba insha allah anagana waa idin garab taagana insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi
waan ku dhowaa idaacadda andaruus waxaan daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan oo in badan xiise aan u qabnay inaan daawano wallaahi in badan ayaan sugaynay filinkan waxaana arkaynay maxaabiistii oo xabsigii laga soo daayay oo walaalahooda ay garabka haystaan oo issalaamayaan waxaan leenahay geesiyaasii soo furayna guulaysta ayaan leeyahay weligiina gadaal hamarina buuraha goolis waxaa ku nool rag aan gabanin oo goorya ayaan gaalada gumaado gumaca waxay u sidaan gantaalada garabka ugu wadaan waa inay geesiyaashooda garab siiyaan annagana goori ayaan garab baanin nahiya gaashaan geeska midig baynu nahay geesiyaalow guulaysta oo hagamina gaalada sidaas u gumaado guryaha ugu galo garac ku jida ayaan leenahay maxaabiista ku xiran jeelasha cadowga waxaan leeyahay samra insha allahu tacaala waan idiin soo soconaa geesiyaasha islaamkana ay soo badbaadinayaan wayna idinka soo furayaan xabsiga waxaa leeyahay iska dulqaata in yar ayaa dhiman walaalihiina markasto waxay dhiigga u hurayaan inay isoo baadiyaan inta xabsiga ku xiran insha allahu tacaala waa laga soo furayaa mardhow insha allah tacaala filimkan ay soo saartay mu'asada alkataib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ahaa hadiyadda ciidda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gadoo laga dareemayay dabaaldegyo iyo nashaadaad ku aadanaa munaasabadda ciidul adxa ee aan ka soo gudubnay mahadsanid casaam ugu dambeynna dhegaystayaal yahuudda ayaa duqeymo ay dad ku dhinteen ka fulisay koonfurta dalka lubnaan ciidamada yahuudda ayaa xoojiyey duqeymaha ay ku hayaan koonfurta lubnaan halka kooxda la baxday xisbullah ay sheegtay inay ka hortagtay iskudayo cusub oo ay ciidamada yahuudda ay ku doonayeen inay ku soo galaan deegaano ku dhow magaalada nabtiya ee koonfurta lubnaan wararka ka imaanaya lubnaan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee yahuuddu ay duqeeyeen dhowr goobood oo istaraatiiji ah gaar ahaan agagaarka qalcadda taariikhiga ee shakiif taasoo ku taalla meel muhiim ah oo laga maamulo qeybo badan oo ka mid ah koonfurta lubnaan duqeymahaasi ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad reyd ah iyadoo ay ugu yaraan saddex qof lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ansaar sidoo kale ciidamada lubnaan ayaa xaqiijiyay in laba askari ay ku dhaawacmeen weerar ay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ay ku qaadeen wadda u dhexaysa magaalooyin ka wada tirsan koonfurta lubnaan duqeymahan iyo xiisadan sii kordhaysa ayaa kusoo beegmaysaa iyadoo dhanka kale la filayo in si toosa u bilowdo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan xilli dhowaan ay isdhaafsadeen duqeymo culus oo lagu dhaawacay saraakiil amerikan ah dhegeystayaal warkii subaxnimo saaka aad ka dhegeysanayseen andalus xilligan waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu